bsm illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeennii boqol iyo sideed iyo soddomaad ee kitaabkii alraxiiq اlmakhtuum waxaan ka faalloonaynaa gaswatu uxud kadib markii ay dhammaatay oo laga soo sheekeeyey waa khaswada ugu dheer maxaa jira dadkii ugu badnay asxaabta ayaa lagu dilay dagaal isagoo dagaal lagu jiro asxaab badan oo iyagoon dagaal ku jirin la iska dilayna way jiraan oo biru biru maxuun iyo aan arki doonaa oo toddobaatan kale ah laakiin dagaal waxaa lagu dilay toddobaatankana ugu badnaa marka warka ugu dheer oo qaswo ku saabsan iyada ayuu ahaa marka hadda way dhammaatay qaswadii way soo dhammaatay waan dhammaynay bixamdillaahi faalladii ayaan ku jirnaa kullu daalika intaasoo idil waa safxadda laba boqol iyo shan iyo konton kullu daalika intaasoo dhan oon soo sheegnay aan soo sheegnay waxay tahay inayna nimankii ayna wax guul ahoo weyn ayna gaarhin dad ay dileen maane marka tabriiraadkeedii iyo wixii uu ku fasirayna waan soo aragnay darsigan kii ka horreeyey ayaan kusoo aragno waxba in lagu celiyo looma baahno kullu daalika intaas kaasoo dhani yu-akidu wuxuu inoo sugayaa si aan muran ku jirin lanaa annaga annamaa wixii xasala liqurayshin qurayshi waxay heshay waxay gaadhay maalinta ayadaa quraysh lam yakun inuusan ahayn akthara wax ka badan min annahum iyagii wajaduu inay heleen fursatan haad inay heleen fursad bay heleen maxaa weeyaan rumaaddii baa ka tagtay meeshii fursadaasoo najaxu ay ku guulaysteen fiiha fursadaas waxay ku guulaysteen biilxaaqi alkhasaa'ir alfaadixa jab weyn ama khasaaro badan bilmuslimiina muslimiinta inay gaadhsiiyaan dad inay ka laayaan maca alfashali laakiin iyaga oo ku guldaraystay fii maa wixii kaanuu ay ahaayeen yahdifuuna ilayhi kuwa bartilmaameed ka dhigta oo ah waxaas maxay yihiin min ibaadati aljeyshi alislaami in ciidanka muslimiinta ay baabi'iyaan in waxbaba ka reebin bacda camali tatwiiqi marka ay sameeyeen hareerayntii markay sameeyeen iyo dhabarjebintii oo xagga iyo xagga muslimiinta dhexda la gashaday inay baabiyaan in ruuxna ka reebin wa kathiiran in badan maa aada iyo aada u badan baa yulqi alfaatixuuna nimanka faatixiinta ah nimanka guusha hela ay la kulmaan bimithli hadihi alkhasaarati khasaaradan oo kale wa kathiiran maa in badan yayalqa alfaatixuuna bimili hadihi alkhasaarati khasaaradan oo kale allatii naalaha almuslimuuna muslimiintu ay heleen ee ku dhacdaa ay gaadhsiiyaan baa hadda laga wadaa nimanka guusha maalintaa hela ama haadda hela caalsaare kaa hela caalsaare hadda la yidhahd maaragtay caalsaare aan fasira caalsaaruhu maxay yihiin muxuu yahay dibidu way diriraan laba dibi oo waaweyn hadday diraraan haddii madax ay hoos u dhigaan geesahana kor bay usoo qaadaan maxaa jira haddii ay dhacdo ama dagaalka dhan iyo guusha waxaa lagu kala gaadhaa midi inuu ku guuleysto kii kale oo madaxa kor u qaaday halkaas macashiisa inuu qor inuu ka geliyo geesihii marka ma dagaalamaya bes marka dib inuu carar mahana wax kale u hadhay ma leh marka calsaara la yidhahda marka calsaarihii bay naga heleen wa kathiiran maa in badan ba yalqa alfaatixuuna nimanka calsaaraha helaayay ay gaadhsiiyaan bimithli hadihi alkhasaa'ir khasaarahan oo kale allatii naalaha almuslimuuna ay muslimiintu maanta ku dhacday in dad badan laga laayo amaa ana daalika inay arrintaasi kaanu ahaa nasran guul wa fatxan guul u ahaa fakallaa ha ka yaabin wa xaasha iyo xaasha xaasha un baan idhahnaa xaasha kallaa wa xaasha haba yaraatee ma ahayn bal iska dhaafa yu-akidu lanaa wuxuu noo sugayaa tacjiilu abi sufyaan abu sufyaan ku degdegiddii uu ku degdegay filinsixaabi inuu ka guuro meesha inuu ka daldasho walinsiraafi inuu laabto uu maka ku laabto waxay arrintaasi inoo sugaysaa annahu abu sufyaan kaana inuu ahaa yakhaafu kii baqa oo u cabsada calaa jeyshihi ciidankiisii wuxuu uga cabsanayay almacarata mahadho mahadho in lagu dhigo inta lagu soo kaco oo qolyihii madiine ku hadhayna ay soo baxaan oo dhexda la gashado mahadho in lagu dhigo iyo walhasiimati jab low jarad haddii ay dhacdo safxatun thaalita bog saddexaad oo min alqitaali dagaalka ka mida dagaalkii uxud marka safxada koobaad muslimiinta iska lahaa tii labaadna mushrikiinta iska lahayd oo markii la dhabar jabayay yacni marka waa jawla ama safxa midkii rabaa la dhihi karaa laakiin mid saddexaad hadday dhacdo abu sufyaan wuxuu ka baqay inay ciidankiisa ku dhacdo dagaa jab mahadho ah wayasdaadu waxaa inoo sii kordhinaya daalika arrintu inay sidaas ahayd uu abu sufyaan cabsanayay ta'kiidan adkayn waxaa inoosii inoo sii kordhinaya xiina markii nanduru aan eegno oonu kuurgallo ilaa mowqifa abi sufyaan abi sufyaan mowqifkiisi iyo meeshuu istaagay min ghaswati xamraai alasad duulimaadkii xamraai alasad iyo su u carari markii dambe wa idan haddaba faadihii tantada alghaswatu ee ghaswada ihi oo dagaalkan kada uxud kaanad waxay ahayd xarban dagaal bay ahaydoo hayra munfasilatin oon lagu kala bixin taa lagu kala baxay oo la dhihi karo qoladaasna way guuleysteen qoladana way waa laga guldaraa ku dhacday ma jirto akhada wuxuu qaatay kullun qolo waliba muslimiintii iyo mushrikiintii abu sufyaan hogaaminayey kullu fariiqin qolo waliba biqistihi qeybtiisii ayuu qaatay iyo wanasiibihi sadkiisii oo min annajaaxi guul iyo walkhasaarati khasaare ah uma markaa kadib xaadda wuxuu ka waabtay kullun minhumaa can ilqitaali dagaalkii ayuu ka laabtay dagaalkii marka dambe ee safxadda saddexaad la geli lahaa muslimiintuna weerar may gelin kuwa kalena maysan weerarin min hayri an yafira isaga uusan ka cararin can saaxati alqitaali goobtii dagaalka uusan nina ka cararin oo wayatraka uu ka tago maqarahu fadhiisinkiisii lixtilaali alcaduwi si kii kasoo horjeeday cadowga ahaa uu u qabsado fadhiisinkiisii taasna ma dhicin marka ay saas tahay oo nin walba meeshiisa uu joogo oo isagoo saas loo fiirsanaya qola iska tagto wa haadaa huwa isaguba macna alxarbi dagaalka micnihiisii weeye dagaalkii hayri lmunfasilati aan lagu kala bixin ee qolo guulaysatay iyo qolo guuldarraysatay aysan jirin wa ilaa haadaa arrintaas oo in aan lagu kala bixin yuu yishuuri tilmaamaya qowluhu tacaala walaa tahinuu ha daciifina ha niyad jabina fi ibtiqaa'i alqowmi qolada inaad raacdaysataan waxaa lala hadlay xamraa ulasad raggii aaday iyo qur-aanku la hadlay u bogaadina walaa tahinuu ha ka daciifina oo ha ka niyad jabina fi ibtiqaa'i alqowmi qolada inaad raacdaysataan maxaa jira in takuunuu haddii aad tihiin ta'lamuuna kuwa xanuunsanaya oo dhaawac iyo dhimasha idinsoo gaadhay fa innahum iyaguba ya'lamuuna way xanuunsanayaan kamaa ta'lamuuna sidaad u xanuunsanaysaan iyagana ragna waa laga laayay waa la dhaawacay way xanuunsanayaan iyana wa tarjuuna min allaahi allana waxaad ka rajaynaysaan maa laa yarjuuna waxayna ka rajaynayan marka niyad ayaad dheertihiin faqad shabaha wuxuu u ekaysiiyey qur-aanku axad alfariiqayni axad alcaskarayni labada ciidan midkood bil aakhari ka kale fi ta'allumi xanuunsiga wa iqaaci alaalami iyo xanuun in la gaadhsiiyey ka kale mimaa kaasoo yufiidu faa-iideynaya ana almowqifayni labada meelood ay taagan yihiin labada ciiman kaana inay ahaayeen mutamaathilayni kuwa isu eg ama isu dhigma iyo wa ana alfariiqayni labada qolo rajacaa inay laabteen wa kullun mid kastaaba hayru qaalibin mid adkaaday isagoon ahayn alqur-aanu qur-aanka waa cinwaan kale alqur-aanu qur-aanka oo yataxadatu ka sheekeynaya xowla mowduuci lmacrakati dagaalka dagaalkii uxud ka sheekeynaya wa nasala alqur-aanu qur-aankii ayaa soo degay yulqi isaga oo ku qabanaya dow-an iftiin ku qabanaya calaa ama iftiiminaya yani iftiin buu ku qabanaya oo iftiiminaya calaa jamiici lmaraaxili xilli furadii dhammaanteed almuhimati ee qiimaha gaarka a lahaa oo min haadihi almacrakati macrakadan ka mid ah marxalatan marxala xilli fur xilli fur ayuu qur-aanku u iftiiminayay wa saraxa wuxuu qur-aanku caddeeyey bil asbaabi sababihii ayuu caddeeyey allatii sababihii oo adad horseeday ilaa haadihi alkhasaarati jabkan ama khasaaradan alfaadixati ee foosha xun oo raggii bada- badnaa ee la laayay ah wa abdaa qur-aanku wuxuu muujiyey annawaaxi meelaha addaciifati ee lagu tabar lagu tabar daran yahay weak pointska meesha lagu yidhaha af ingiriisiga weak points meelaha muslimiinta dacfiga iyo tabaryaradu ay kaga jiraan allatii midaasoo lam tasal aan ka zuulin mawjuudatan inay tahay mid joogto ama laga helo fii tawaa'ifi ahli liimaani dadka ahlul-iimaanka ee iimaanka iska leh muminiinta qaybahooda qaa- qaar ka mid ah inuu dacfiga ku jira ayaa la sheegay binisbati haddii loo eego ilaa waajibihim waajibka saaran fii midli hadihi almawaaqifi mawaaqiftan oo kale alxaasimati ee halista ah lagu kala baxo inta oo dhan waxaa la haystaa hal qolaa la haystaayoo waa qoladii kasoo tagtay meeshuu rasuulku fadhiisiiyey ee rumaadda ahayd iyo wa binisbati haddii loo eego ilal ahdaafi ujeedooyinkii iyo bartilmaamyadii bartilmaameedyadii annabiilati ee qaaliga ahaa ee qiimaha badnaa assaamiyati ee sarraysay allatii midaasoo unshiad loo abuuray unshiad loo abuuray lilxusuuli inay hesho unshiad loo abuuray haadihi l ummatu ummaddan islaamka ah loo abuuray calayhaa ujeedooyinkaas lilxusuuli inay hesho ama lilxusuuli calayhaa inay hesho aan ku celino binisbati haddii loo eego ilal ahdaafi ujeedooyinkii annabiilati ee qaaliga ahaa ee qi- qiimaha badnaa assaamiyati ee sarraysay allatii ujeedooyinkaasoo unshiad looba abuuray haadihi l ummatu ummaddan islaamka ah lilxusuuli calayha ujeedooyinka inay heshoy gacanta ku dhigto walatii ujeedooyinkaasoo tamtaasu ka soocan oo ka duwan oon ku qaldamaynin can hayrihaa waxaan iyada ahayn maxaa jira waa bikownihaa ahaanshaha ay tahay ummaddani khayra ummatin ummadtii ugu wanaagga badnayd oo ukhrij linnaasi dadka loo soo bixiyey maxaa jira dunida kale wax khayr ay ka shaqeynayaan ma leh kamaa sidii taxadada alqur-aanu qur-aanku uga sheekeeyey can mowqifi lmunaafiqiina munaafiqiinta xaaladoodana uu ka sheekeeyey ee meeshay istaageen fa fadaxahum markaasaa la fadeexeeyey oo ceebtoodii ay qarsanayeen yaa bannaanka loo soo saaray wa abdaa wuxuu muujiyey qur-aanku uu bannaanka soo dhigay maa wixii kaana ah fii baatinihim munaafiqiinta wixii calooshooda ku jiray oo min alcadaawati colaad ah lilaahi ilaahay ay u qabaan iyo walirasuulihi rasuulkiisa ay u qabaan maca isaalati shubahaati boodhkii ay kiciyeen boodhkii shakiga ahaa ay kiciyeenna isagoo la suuliyey maca isaalati shubahaati boodhkii ama qiiqii ee ama qaacii shakiga ahaa iyo walwaswaasi iyo waswaaskii allatii kuwaasoo kaanad ahayd takhtaliju tii xulxusha fii quluubi ducafaa'i lmuslimiina muslimiinta weli daciifiinta iimaankaa- iimaankoodu uusan xoog lahayn shakiyadii ay ku abuureenna waa la suuliyey maalinta ayada wallatii shakiyadaas iyo shubahaadkaasoo kaanuu ahaa yuhiiruhaa kuwii kiciya haa-ulaa'i almunaafiquuna munaafiqiintan kuwana iyo wa ikhwaanuhum walaalahoodii alyahuudi ee yahuudda yahuuddii asxaaba dasi caanka ku ahayd ee saaxiibka u ahayd ee lagu yiqiinay isku dirdir addasi in dadka la isku dirdiro iyo walmu'aamarati iyo shirqool inay dadka shirqoolaan iskuna diraan waqad ashaara wuxuu haddana tilmaamay qur-aanku ila alxikami xikmooyinka waalghaayaati almaxmuudati iyo ulajeedooyinka la mahadiyo allatii midaasoo tamakhadad canha ay foolatay oo ay dhashay haadihi almacrakatu macrakadan iyada nasalat waxaa soo degtay xowla mowduuci almacrakati dagaalkan isaga ah arrintiisa situuna aayatan lixdan aayadood baa kusoo degtay oo min suurati aali cimraan ka mid a kuwaasoo tabtadi u ku bilaabatay bidikri awali marxalatin inay xusto xil- xilli furkii ugu horreeyey oo min maraaxil almacrakati macrakada ama dagaalka xilli furyadeedii ah waxayna ku bilaabatay waid qadowta min ahlika waid xasuusa nabiyow waqti xasuusa qadowta aad kalahday min ahlika ehelkaaga aad ka kalahday tubawi'u lmu'miniina mu'miniinta adiga oo fadhiisinaya oo u diyaarinaya maqaacida lilqitaali meelihii ay ka dagaalami lahayn goobihii ay ka dagaalami lahaayeen taas waa bilowgii watatruku fii nihaayatiha markii dhammaadkiina waxay kaga tagtay qur-aanku tacliiqan faallo jaamican oo wax walba kulansaday oo kulansaday calaa nataa'iji haadihi almacrakati macrakadan iyada ah natiijadeedii iyo midhaheedii iyo waxay ku dambeysay iyo xikmataha xikmadeedii qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi maa kaana allaahu alla muusan ahayn liyadara almu'miniina mu'miniinta mid ka taga oo u dhaafo calaa maa antum calayhi waxaad ku sugnaydeen oo ay isku dhex jireen mu'minkii iyo munaafiqii oon la kala garanayn xataa yamiisa ilaa uu alla ka madho uu ka sooco alkhabiida kuwa xun oo munaafiqiinta ah iyo marda alquluub ah can itayibi kuwa tayibka eh wanaagsan ee iimaankoodu kaamilka yahay wamaa kaana allaahu allana muusan ahaanin liyutiicakum kii idin ogeysiye cala alghaybi qeybkii idin ogeysiyana walaakina allaha alleh yejtabii wuxuu xushaa ama u doortaa min rusulihi rusushiisa man yashaau ninkuu doono oo nabiga sala allahu calayhi wasalam qur-aan uu kusoo dejiya qur-aankaasa u sheegaya ee fa aaminuu billaahi alla rumeeya iyo wa rasulihi rusushiisa wa in tu'minuu haddii aada rumaysaan watattaquu allana aad ka cabsataan oo iimaan iyo taqwo haddii laydinka helo iimaanka ay tahay waxay tahay inaad rumayso waxay tahay inaad rumayso arkaanul iimaankuna ay asal ka yihiin iyo qaybo badan oo kale iyo furuuc ay leeyihiin haddaad rumayso iyo taqwada oo ah awaamirta ilaahay wuxuu alla ku amray iyo wuxuu kaa nahiyey oo wuxuu kugu ku amrayna aada la timaado wuxuu kaa nahiyeyna aad ka joogsato taasaa taqwo la yidhaahdaa haddaad saa samayshaan falakum ajrun cadiimun ajri weyn baad leedihiin oo jannadii ah ugu dambaystii alxikamu walghaayaat almaxmuuda alxikamu xikmooyin iyo walghaayaat almaxmuuda iyo ujeedooyin la mahadiyo oo fii hadihi almacrakati ah wuxuu soo qaatay faallo uu ka bixiyey ibnu xajar alcasqalaani fii kitaabihi maaragtay fatxulbaariga mujalladka toddobaad safxada saddex boqol iyo toddobiyo afartan arrin uu ka bixiyey keliyuu soo qaatay isagu tan mualifku waxba kuma leh wuxuu ihi qad basata waxaa fidiyey ibnulqayim ibnulqayim aljawsiya iyo alkalaama hadalka calaa hada almowduuci arrintan laga hadlo xigmooyinka ku sugan iyoiyo ujeedooyinka lamahadiya ku sugan dagaalkan uxud waxaa aada u fidiyey oo aada uga hadlay ibnulqayim aljawsi jawsiya kitaabkiisa zaadulmicaad layidhaha marka ninkii raba ay kaaha fiiriyo mujalladka labaad mujaladka labaad zaadulmicaad ee safxadda u dhaxaysa sagaaliyo sagaashan ilaa boqol iyo sideed intaasay ku qoran tahay ruuxii rabaay ha ka aqriyo laakiin kitaabku wuxuu inoo soo qaatay ibnu xajar alcasqalaani faallo uu ka saaray isna bastan taaman faafin ama fidin dhammaystiran taam ah وqاal iبن xaجر الcasqلانi wuxuu yihi fi kitaabi alfati qaala اlculamaau culamadu waxay yidhahdeen wa kaana waxaa ahaa bay yidhahdeen fii qisati uxud dagaalkii uxud sheekadiisa waxaa ahaa iyo wamaa wixii usiiba bihi اlmuslimuuna muslimiinta lagu asiibay oo muslimiinta soo gaadhay oo dil ah fiiha dagaalkii uxud waxaa ku sugnaa min alfawaa'idi faa-idooyin wاlxikami iyo xikmooyin alrabbaaniyati oo xagga rabbi ka yimid ama loo nisbeeyo ashyaaun arrimo cadiimatun oo weyn minhaa waxaa ka mid ah minhaa minhaa minhaa marka mid mid u xasuuso waxaa uga horeysa tacriifu lmuslimiina muslimiinta oo la ogeysiiyo muslimiinta oo la ogeysiiyo suu-u caaqibati almacsiya macsiyada iyo amar diidada iyo amarkii oo la jebiyo amar la jebiyo cidhibta xun uu ku dambeynayo caaqibana waa cidhib suu-na waa xun suu-u caaqibati almacsiyati amar diidada cidhibta xun ay ku dambeynayso ayaa la garwaaqsiiyey muslimiintii waxaa kaloo la garwaaqsiiyey waa ta hore isku mid yihiine wa shu'mu irtikaabi almanhiyi annahyi wax lagaa reebay ood la timaado baaska uu leeyahay marka shumiguna waa baaski irtikaabna waa koritaanaya la imaatin annahyi wa shu-mu irtikaabi nahyi wax lagaa nahyey oo lagaa reebay ood la timaado baaska uu leeyahay waa limaa waqaca wixii dhacay waxaasoo dhan waxay ku yimideen waa limaa waqaca wixii dhacay oo min tarki rumaati nimankii hargaantida ahaa oo iskaga soo dareeray oo iskaga yimid mowqicahum ama mowqifahum meeshuu rasuulku joojiyey uu fadhiisiiyey alladii kaasoo amarahum rasuulu rasuulku uu amar ku siiyey sala allahu calayhi wasalama allaa yabraxuu minhu inaynan kasoo dhaqaaqin inay kasoo tegin ta ugu weyni marka waa taas amar diidda ma samayso macsiyal ma la timid cidhibtaa xun baa ka imanaysa cidhibta xun markay timaadana dadka dhan bay wada gaadhi qodobka kalena waxaa weeye wa minhaa waxaa ka mid a xigmooyinka ku sugan anna caadata arusuli dhaqanka rususha ilaahay oo dhan dhaqankooda waxaa weeye an tubtalaa in la imtixaano oo wa takuuna ay ahaato laha rususha alcaaqibatu cidhibta dambana guusha dambana iyagoo ay haystaan guusha dambana ay helaan laakiin marka hore la imtixaamo sababtuna waxay tahay walxikmatu xikmadda fii daalika arrintaa ku sugan oo in la imtixaano oo marmar la jabo oo marmar la isxanuunjiyo waxa weeye annahum haddii dadkii mu'miniinta ahaa iyo rusushii iyo mu'miniintii la socotay low intasaruu hadday guulaystaan daa'iman weligoodba hadday guulaystaan dakhala waxaa geli lahaa filmu'miniina muslimiin dadka mu'miniinta ah waxaa soo dhexgeli lahaa man laysa minhum cid aan ka mid ahayn maxaa jira ninka guulaysta nin walba uu iska raacaa waxaaba la yidhaahdaa guushuna boqol aabbay leedahay guuldaraduna waa gablan nin sheeganaya male aniga anigu shuqul kuma lahayn hebel baa yaa sameeyey baa la dhihi haddii la guulaystana nin waliba al anigu saasaan ahaa kuwan thawraadka iyo marka la sameeyo kuwa aan ka qaybgelin baa nin walba wuxuu dhihi thawri baan ahaa walam yatamayaz kama soocmeen assaadiqu ka runta ka sheegaya diinta iyo iimaanka ay ka run tahay min hayrihi ka kale waa haddii mar walba la guulaysto walow inkasaruu hadday jabaan daa'iman mar walbo laisku yimaado hadday jabi lahaayeenna lam yuxsal lama heleen almaqsuudu ujeeddada laga lahaa min albicthati nabigan la soo bixiyey ujeeddadii laga lahaa oo nasri inay muslimiintu gaadhaan oo islaamkii uu sarreeyo taana lama heleen faqtadad waxay keentay alxikmatu xikmada ilaahay waxay keentay aljamca in la kulmiyo oo laysu keeno beyna alamreyni labada arrimood marra ay guulaystaan marra la xanuujiyo taasi se ujeeddadu litamyiizi lsaadiqi ka diintu ka dhab tahay si looga madho oo looga sooco min alkaadibi ka beenaalaha ee beenta ay ka tahay wadaalika taasina anna nifaaqa almunaafiqiina nimankii munaafiqiinta ahaa nifaaqoodu kaana wuxuu ahaa makhfiyan mid ka qarsoon cani lmuslimiina muslimiinta falamaa jarad markay dhacday haadihi alqisatu qisadan oo uxud la aaday oo wa adhara uu muujistay uu bannaanka keensaday ahlu nifaaqi nifaaqa dadkiisu maa adharuuhu waxay muujisteenoo min alficili ficila maxaa jira labadii ciidan oo ishor jooga yuu saddex boqol la goostay ninkii ninkii cabdulaahi bni ubay bni salool ah iyo walqowli qowl ah labadaba oo maxaanu u dhimanaynaa buu yidhi bal waxaanu u dhimanayna noo sheega taasi markay dhacday caadda wuxuu noqday attalwiixu sarbeebkii tasriixan caddayn buu noqday wixii markii hore talwiix iyo la sarbeebi jiray oo mala ahaa oo loo malaynayay inay nimanku sidan yihiin waxay noqotay arrin bannaanka iska taalla wa carafa almuslimuuna muslimiintana waxay ogaadeen anna lahum inay leeyihiin caduwan cadow fii duurihim guryahooda dhexdeeda inay cadow ku leeyihiin fastacadduu way isu diyaariyeen lahum cadowgaas wa taxarasuu way iska ilaaliyeen oo way iska oodeen hirzi bay ka samaysteenoo way iska oodeen minhum kuwa iyaga taasna waa mid kale wa minhaa waxaa ka mid a xikamka ku jira ee dagaalkii uxud iyo wixii dhacay anna fii ta'khiiri nasri guusha oo waxoogaa dib loo dhigo fii bacdi almawaatini meelaha la iskaga hor yimaado ghasawaadka laga wadaa fii bacdi almawaatini meelaha qaarkood iyo dagaalada qaarkood guusha oo dib loo dhigo waxaa ku sugan hadman calaanjin linafsi nafta la calaajiyo nafti maxaa jira naftan inay kibirto lama rabo nafta waxaa la rabaa in la maaragtay in la laylyaa la rabaa oo la xanuujiyo hadman calaajin linafsi nafta wa kasran jabin lishamaakhatihaa sintaageeda iyo kibirkeeda nafta la jabiyo falama ibtuliya almu'minuuna marka mu'miniinta la im- la imtixaano sabaruu iyagu way adkaystaan oo way samraan wa jazaca almunaafiquuna munaafiqiintuna way argagaxaan marka taasna waxay ka mid tahay xigmad kale wa minhaa waxaa ka mid a xikmooyinka ku jira ana allaha in alleh haya-a uu diyaariyey licibaadihi lmu'miniina addoommadiisa mu'miniinta ah manaasila meelo la dego oo darajooyin ah fii daari karaamatihi daarta uu alla mu'miniinta ku karaameeyo waa aakhire iyo jannada eh taasoo laa tuballuguha laa tabluguha aysan gaadhaynin ama ayna gaadhsiinaynin acmaaluhum acmaashooda ayna gaadhsiinayn acmaashan caadiga faqayada ilaahay wuxuu u diyaariyey lahum ayaga asbaaba alibtilaa'i sababaha oo imtixaanka iyo walmixan iyo imtixaan liyasiluu ilaahi asay u gaadhaan maxaa jira marka lagu imtixaano aad sabirto darajaad waaweyn baad gaadhi maxaa jira alla wuxuu yidhi innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bikayri xisaab dagaal xun oo gashay oo iyo cabsidiisii iyo musiibo kale oo kugu dhacday ood ku sabirto waxaasoo dhan darajaad baa ilaahay sare ugu qaadaya marka muminiintiisana wuxuu rabaa inay darajaadka kale sare inay tagaan wa minhaa waxaa ka mid a xikamka ku jira ana shahaadata shahiidnimada min aclaa maraatib alwliyaa'i kuwa ilaahay awliyada u ah darajooyinka ay leeyihiin kuwa ugu sarreeya inay tahay fasaaqahaa shahaadadii ilaahay wuxuu usoo wuxuu u keenay ilayhim iyagaba u keenay shahaadadii maxaa jira intaa la dilay ee toddobaatanka nabigaaba ka markhaati facay anaa ma- anaa u ah buu yidhi markhaati anaa u ah maalinta qiyaamo anaa markhaati u ah marka waa shuhado hadda way nool yihiin waxay ku nool yihiin xawaasilu tayrin khudrin shimbiro cagaaran gulguladooday ku nool yihiin oo tasraxu fi ljannati midhaha jannada daaqa wa minhaa waxaa ka mid a oo ugu dambaysa xikamtii uu keenay ibnu xajar alcasqalaani annahu alleh araada wuxuu doonay uu iraadeeyey ihlaaka acdaa'ihi cadowgiisii inuu halaago fa qayada wuxuu usoo wuxuu u diyaariyey alleh lahum iyaga al asbaaba sababihii allatii sababahaasoo yastawjibuuna ay ku mudanayaan bihaa iyada daalika halaaga ay ku mudanayaan oo min kufrihim xaqa ay diidaana xaqa diididiisa kaliya weeye kufrigu wa baqyihim iyo gardaradooda wax gardarra ay sameeyaan maxaa jira muslimiinta gardarray kula dagaalamayaan iyo wa tuqyaanihim xadgudubkooda ay xadda ka baxeen fii fii adaa awliyaa'ihi allah subxaanahu wa tacaala awliyadiisa oo mu'miniinta ah dhibka ay dhibayaan famaxasa markaas famaxasa markay taasi dhacday famaxasa wuxuu tagsiiyey uu tirtiray bidaalika arrintaas dunuuba almu'miniina mu'miniinta dembiyadoodii ayaa lagu tirtiray wa maxaqa wuxuu baabi'iyey bidaalika alkaafiriina gaaladiina waa lagu baabi'iyey marka halkaas ibnu xajar alcasqalaani faalladaa uu bixiyey ee qiimaha badan yaa waxaa lagu soo khatimayaa inana aan kusoo khatimaynaa kitaabkii ghaswadii ghaswat luxud oo ahayd ghaswadii ugu dheerayd maaragtay faallada iyo laga bixiyey iyo dhibaatada ay keentay iyo markii la eego marka aan sheegnayna aan si fiican u sheegnay inayna jab ahayn ee saddex iyo soddon nin oo dheeraada kaliya ee tala dilay in saas loo fahma ayaa la rabaa oo aan la odhanin muslimiinta maalintaa la jabiyey sababta ay dhibka uu ku yimidna ay ahaayeen amar diido la sameeyey oo keliya ee ta faa'iidooyinka la sh- laga helayn ay intaa aan soo sheegnay ee ibnu xajar alcasqalaani kitaabka alfatx uu ku sheegay ay yihiin marka intaasaan kusoo gebagabaynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullah